haa isbedel baa dhacay madaxweynihii hore ee markaa xilkii wareejiyey kuna wareejiyey axmed cabdi maxamed isbedelkaas ayaa dhacay axmed axmed cabdi maxamed muxuu hore u ahaa axmed cabdi maxamed wuxuu horay u ahaa xubin golaha dhexe xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida islamarkaana guddi fulaya islamarkaana wuxuu ahaa wasiirkii maaliyadda dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waana xubin xildhibaan ah baarlamaanka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya isbedelkaas ayaa maanta dhacay sida sidii sida aada idinkuba aada u maqasheen oo si nabadgelyaa u dhacay iyada oo uu madaxweynihii hore danta shacabka mar walba uu ka shaqayn jiray haddana danta shacabka eegaya ayaa isbedelkaas maanta aan samaynay waayahay ninkan cusub ee loo dhiibay xilka muddo intee la eg ayuu haynayaa ma la sheegay
xilka kolleyto xisbi baa lasoo doortay oo baarlamankii xisbigaa jira sida doorashadii loo galana dee kolleyto tarmigu waa shan sano already hadda saddex sano way tagtaan umalaynaya xisbiga ugu aqliyooda badan baa mar walba madaxweynaha dhista ilaa inta baarlamanka laga horgeynayo oo baarlamanku uu sii sharciyeyn doono kolley xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalidu maanta wuxuu xilkii madaxweynenimo u u codeeyey in uu sii wado inta baarlamanka laga horgeynayo axmed cabdi maxamed dee tarmiga baarlamankana kolley waad garan kartaa waa shan sano waayahay madaxweyne cabdi maxamuud cumar hadda halkee buu joogaa madaxweyne cabdi maxamed cumar wuxuu ku sugan yahay caasimada dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ee jigjiga dhanka kale madaxweynihii hore ee cabdi maxamuud cumar waa guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida xilkiisii u hayaa waxaa nagu maqaalo ah in gorgortan iyo wadahadal iyo waan waan ay dhex martay madaxweynaha iyo dowladda dhexe sidaana ay ku timid inuu xilka iska casilo warkaasi maxaa ka jira madaxweyne cabdi maxamuud cumar madaxweynihii hore saddexdii sano ama labadii sano ugu dambeysada aan idhaahdo waxa uu xisbiga ka codsanayay in uu wareejiyo xilka xisbiga unbaa hortaagnaa xisbiga unbaa intaa diidanaa haddana wuxuu go-aansaday ama xisbigu ay go-aansadeen inay ka wareejiyaan iyadoo danaha shacabka markii horeba saan kuu sheegay uu eegayo mar walbana uu utaagnaa danaha shacabka shacabka deegaanka soomaalida etoobiya yaa sidaa uu ku wareejiyey ilaa hadda wax gorgortana oo kolley xisbi ahaan ama aan maqalnay ama aan ognahay uu ku wareejiyey kolleyto ma jiro oon anagu ka war hayno hawsha
gorgortan iyo cadaadis toona ku dhacay waayahay maalmihii lasoo dhaafay magaalada jigjiga dhibaato xoogan baa ka dhacday hanti baa la burburiyey dad fara badan baa ku dhintay hadda maxaa xigaya isbedelka dhinaca hogaanka ah ee dhacay kadib maxaa la filayaa kolley waxaan filaynaa inay xaaladii iyo wixii dhacay iyo howlaha maalmihii ugu dambeeyeyba magaalada jigjiga ka dhacay inay wax badan ay ka bedeli doonto sidii dee horay wararkii ah horena u baxeen annaga laftanadu hawshani hawl waxay nagu ahayd kadis ah ama aanaan filanaynin marka waxaan xilkii talada hayay wuu jiraa baarlamankii iyo dowladdii iyo nidaamkii iyo systemkii way jiraan isbedelkaa dhacayna waxaan rajaynaynaa haddii laa yidhaaho inuu hawshii uu dejiyo oo sideedii iyo xaaladii deegaanku ay kusoo noqoto kolleyto waxaan isleenahay wax badan baa haddii ilaha yidhaaho hagaagi doona madaxweyne cabdi maxamuud cumar oo keliya baa hadda xilkii ka degay xisbigii baa talada weli haya isagu weli waa guddoomiyihii xisbiga sida aad ii sheegtay waxaana jiray madmadow soo kala dhex galay hogaanka maamulka soomaalida iyo dowladda dhexe sidee bay kusii wada shaqayn karaan baad isleedahay marka inta ka dhiman muddada madaxweynahan cusub ee hadda xilka lagu wareejiyey maamulka iyo dowladda dhexe kolleyto wax madmadow ah oo aan dhihi karno hadda dowladda dhexe ee federaalka dowladanada ah ayaa jiray horta ma jiro oo aan anagu aan garanayno waxaan ka ahayn borobagandhooyin aada la isla dhex marayay iyo dad wanaagga shacabka iyo wanaagga dalka iyo ka deegaankaba aan danaynayn ay ka shaqeeyaan waxaan ka ahayn marka wada shaqayntu marnaba xisbigii wuu joogaa madaxweyne cusub oo wadankii iyo deegaankii hogaaminayana wuu joogaa waxaan leenahay wada shaqayntii way soconi wax isbedelan ama horlana kuma keenayso oo dhib ah wanaag iyo wada shaqayn iyo sidii horeyba looskugu duumnaa unbaa sii socon doonta dadka ee dhaliilsanaa markii horeba ee siyaasadda ee hoggaanka ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya e waxay aaminsan yihiin in isbeddelkan hadda yimid qof keliya uun lagu sameeyey laakiin weli nidaamkii iyo siyaasaddii lagu hagayey gobolka ay weli sideedii u taagan tahay oo wax isbeddelahoo muuqda oo halkaa ka dhacay aanay jirin marka laga reebo madaxweynaha xilka ka degay ma u sheegi kartaa dadkaasi in isbeddel muuqda iyo dib u hagaajin uu la iman doono madaxweynahan cusub amaba xisbiga ee talada ee maamulka haya horta madaxweynaha xilka wareejiyey kolleyto dad ama si khaasatan u u diidanaa ama ku kacna ku kacsanaa haddii ay jiraan kolleyto maanta madaxweyne cusub ayaa la doortay madaxweynaha cusubna kolleyto shaqooyinkii wanwanaagsanaa ee soo socday ee hore loo sii qabtay ee waktiga iyo nafta iyo maalka iyo naftaba loo soo hurayna sidoodii ayay usii socon doonaa waxyaala sixitaan u baahan haddii ay jiraanna kolleyta madaxweynaha cusubi wuu sixi doonaa waanan aaminsannahay in isbedelkan dhacay uu halkii kasii wada wanaagii soo socday horumarkii soo socday nabadgelyadii soo socotay waan rajaynaynaa waana aaminsannahay ugu dambayntii waxaa nagu maqaalo ah in ciidamo ay soo galeen magaalada jigjiga maxaa ka jira arrinta taas walaala way jirtaa horey aan ku bixinay waraysiga v o a ciidamada v o ana waa siinay ciidamadiina way joogaan hadda lafteedana waa sidii un kolleyto madaxweynaha cusub qorshayaashiisa cusub iyo isbedel isbedelada iyo howlaha nabadgelyada sidii amniga magaalada jigjiga dib loogu soo celin doonaa shaqooyinkiisa ugu horeeya ayay noqon doonaa systemka iyo xisbigana shaqooyinkooda ugu horeeya wuxuu noqon doonaa sidii nabadgelyadii iyo xaasoonidii magaalada loo soo celin lahaa islamarkaana amniga loo siiso